wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed maxamuud cabdulle maxamed dheer ayaa redio beelow sheegay in dib loo dhigay imtixaanka dugsiga dhexe iyo saree laga qaadi lahaa ardayda magaalada beledweyne maadaama xilligan ay la daalaadhacayaan saameyntaa ka dhalatay fatahaadda u geystay webiga shabeelle imtixaanka dugsiga dhexe ee qaadi lahayd wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ayaa sida qorshaha ahaa dhici lahaa maalinta beriya halka imtixaanka qaranka ee dugsiga sarena loo ballansan yahay toddobiyo labaatanka bisha mey wasiir maxamed dheere ayaa sheegay inay dib kasoo sheegi doonaan xilliga rasmiga ee ardayda magaalada beledweyne laga qaadi doono imtixaanka dugsiga dhexe ee qaado wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iyo kan imtixaanka qaranka ee dugsiga sare ee qaado wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee soomaaliya
waxaan rabaa inaan ogeysiiyo degmada beledweyne imtixaankii shaadiga ahaa oo dugsiga fasalka sideedaad dib ayaan u dhignay xaaladaha biyaha maaragtay fatahaadaha yimid dartood waxaa kaloon dib loo dhigay imtixaankii shaadiga ahoo isaguna fasalka labiyo tobanaad labaduba dib aan kasoo sheegi doonaa markii xaaladahan maaragtay fatahaadaha laga baxo marka waxaa ogeysiinaynaa dhammaan ardaydii labada fasal ahayd in ay la socdaan warbixinta dambe aan soo saari doono oo ku saabsan imtixaanadooda mid annaga state ahaan ayaa mas-uulka ah oo fasalka sideedaad midna waa tii federaalka ah oo dowladda federaalka qabanaysay marka labada xaaladaha jira dartood ayaa loo joojiyey waxaana la socon doonaa si dhow xaaladaha jira biyihii weli waa socdaan dadkii dhalinyaradii maxaan ku rahdaa iskuulaadka labada labadaas fasalba meelo fogfogay ay magaalada ugu baxeen qaarkood marka bal soo noqoshadaasaan sugi doona ilaahay duraale ka noqdo